Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad abaalmarino lagu guddoonsiinayo kooxda junior-ka dhagax jabis oo ku guuleysatay tartankii ka socday garoonka Holland. Munaasabadda abaalmarinada lagu guddoonsiinayo kooxda ayaa waxaa kasoo qayb galay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Beledweyne, macalinka xulka degmada Beledweyne, dhalinyaro iyo bahda ciyaaraha. Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Beledweyne Ismaaciil Cali Xasan Sidaani iyo macalinka xulka degmada Beledweyne Ustaad Cabdifataax Maxamed Cusmaan Jarjar ayaa si wadajir ah uga warbixiyay heerarka uu soo maray tartanka iyagoo agabkii abaalmarinada guddoonsiiyay kooxda dhagax jabis oo ku guuleysatay tartanka Holland ka socday.
aad ugu faraxsanahay inaan markhaati ka nahay ama aan goobjoog u nahay xaflad dadaalka iyo waqtiga iyo juhdiga ay geliyeen in maaragtay tartankaas ay meel fiican ay ka tagaan waayo ayagoo maaragtay maalintii ay tartankaa bilaabayeen aan xaadir ahayn iyo galabtii maaragtay aan markhaati aan ka hayna koobkan ay ku guuleysanayeen aan garoonkaan joognay waa idinka mahad celinaynaa waayo waxaa dareemi karaa adaabta ama maaragtay meesha waxa aad la tagteen oo maaragtay macalimiintiina iyo dadka idinka waaweyn ay idinku soo barbaariyeen waxaan markhaati ka nahay in garoonkaas inta aan daawanin aad noqoteen kooxdii ugu akhlaaq fiicneed waa idinka mahad celinayna haddaan ahayna maalin maanta halkaan aan idinku guddoonsiino koobkii iyo biladihii iyo agabkii aad mutaysateen insha allah ballanqaadna ma noqon doonto sida u dhaqsiyaha badan agabka idinku talagalay ama maaragtay aad ku tartami doontiin hadduu ilaahay yidhaaho macalimiintiina aan ku wareejin doonaa waana mahadsantihiin waxaan rabaa intaan iyo in ka badan inaad dadaalkiina aad muuj marka ugu horeysa allah subxaana watacaala mahad iska leh halkaan iskayn kulansiiyey marka xigto dhammaan daayarta reer dhagax jibis waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii maanta meeshaan waxaan u joognaa inaan kala qayb qaadano farxadda dhallinyaradan aadka u daayar juniorta dhagax jibis ee soo hanatay koobkii quruxda badnaa ee ka socday garoonka holland waxaan idin leeyahay hambalyo meeshiina kasii wada kubadda cagta sideeda waxay u baahan tahay xirfad iyo dadaal iyo horumar ay u baahan tahay idinkana maanta waxaad taagantihiin heerkii loogu tiragalay inaad xirfaddiina ku horumarisaan anigii guddoomiyahane waxaan halkaa idinku imaanay inaan idinku dhiirigelinno farxaddii koobkii wixii aad soo hanateen inaan farxaddaas idinkala qayb qaadanno insha allah waxaan idin leeyahay hore usii socda horumar wacan mustaqbal wanaagsan aa idiin rajaynaa runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xalfaddan aadka u quruxda badan koobkii aada soo hanateen meeshaan idinku guddoonsiinayno biladahan iyo meesha wax yaalo aad baan ugu faraxsanahay intaas inta ka horeysana allihii waxaan idiin suurtageliyaa mahad iska leh dhammaan reer dhagax jibis da'yarta iyo da-weyntaba waxaan leeyahay hambalyo waa mahadsantii xiriirka kubadda cagta degmada Beledweyne iyo bahda ciyaaraha ayaa wada dadaalo lagu qabanayo tartamada kubadda cagta kaasi oo sare loogu qaadayo xirfadaha iyo isdhexgalka dhallinyarada degmada Beledweyne